barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada koob iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadan doonno halabuurka dhallinyarada ee dhanka cuntooyinka dhalinyaro badan aan shaqa abuur u sameynay oroma kafi ahaan waxaa noo shaqeeya dhowr ilaa dhowr iyo toban dhalinyaro ah qaarkood mataqaana ay yihiin kaashiyeelo qaarkood ay mataqaana tagaway dadka guryahooda ugu adeegaan qaarkood way weytaran yihiin qaarkoodna jaamacada ka soo baxay qaarkoodna aan wax baran kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida oo uu noo akhriyo nuur xasan nuur
mahadsanid maxamed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay markii ugu horraysay tan iyo dilaacista koronavirus ee maraykanka magaalada tulsa ee gobolka oklahama ku qabtay ololihiisii ugu horreeyey ee doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar trump ayaa khudbad dheer oo qaadatay ku dhowaad laba saacadood u jeediyey kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa oo isugu yimid garoonka ciyaaraha b o k center arena inkastoo aysan imaan tiradii uu madaxweynaha filayey oo ahayd sagaal iyo toban kun maadaama uu garoonkaasi qaado sagaal iyo toban kun oo qof marnaanta qayb ahaan garoonka uu ka khudbeeyey madaxweynaha ayaa loo aanayay kadib markii dhowr saacadood ka hor inta aysan khudbadda bilaaban uu guddiga ololihiisa ku dhawaaqay in lix xubnood oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha munaasabadda laga helay xanuunka covid nteen madaxweynaha ayaa difaacay qaabka uu maamulkiisa u maareeyay dagaalka ka dhanka ah cudurka covid nteen ee maraykanka wuxuu sheegay in baaritaan badan oo lagu sameeyo dadka ay horseedi karto helitaanka dad badan oo qaba xanuunka sidaas daraaddeedna uu amray in la dabciyo hanaanka baarista cudurka coronavirus madaxweyne trump ayaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota ee maraykanka joe biden ku tilmaamay nin mayal adag oo aada ugu janjeera xagga bidixda wuxuu taageerayaashiisa u sheegay in biden uu ameerika dib u celin doono haddii la doorto wuxuu cambaareeyey dibadbaxyadii rabshadaha watay ee maraykanka ruxay wixii ka dambeeyey dilkii bishii hore minnesota loogu geystay george floyd wuxuu gaar ahaan ku eedeeyey inay beegsadeen taariikhda maraykanka geysteen kharbudaad islamarkaana ay burburiyeen taallooyin taariikhi ahaa wuxuu kaloo soo jeediyey in kuwa guba calanka maraykanka la xiro muddo sanad ah madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa sabtidii shalay ka shanqariyey in dalkiisa uu xaq sharci ah u leeyahay inuu farageliyo waddanka ay dariska yihiin ee libiya isagoo amray ciidankiisa qalabka sida inay isu diyaariyaan howlgal walba oo dibadda ah haddii loo baahdo waxer kadib markii uu soo booqday saldhig militari oo ay masaaridu ku leeyihiin meel u dhow xadka libiya ayuu al-siisi sheegay in hadda uu dalkiisa ogolaasho caalami ah oo sharciyeysan u helay faragelin walba oo toos ah oo uu ku sameeyo libiya wuxuu intaasi raaciyey in masar ay xaq u leedahay inay iska difaacdo khatar toos ah oo kaga timaada wax uu ku tilmaamay kooxo argagixiso iyo calooshood u shaqaystayaal ah hadalka siisi ayaa yimid xilli ay xiisad aad u kacsan ay ka jirto gobolka kadib markii uu turkiga farageliyey libiya turkiga ayaa taageero dowladda uu caalamka aqoonsan yahay halka xoogaga mucaaradka ee jenaraal khaliifa xaftar ay taageero ka helaan masar imaaraadka carabta iyo ruushka dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurkood ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa dhallinyaro badan ayaa la yimid hibooyin hal abuuray ka hirgeliyeen muqdisho dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha ayaa shiila maskaxda waxayna suurageliyeen ganacsiyo yaryar oo dadku ay u baahnaayeen marka loo eego maqaahihii ka furnaa magaalada muqdisho hadda waxaa soo kordhay adeegya dadku hanaan teg awey ay kaa qaataan adeegyadooda waxayna tani sahashay in qofka uu heli kara adeegan xilli walba uu doono adeegyada guryahooda ayaa loogu geeyaa dadka waana mid ka mid a waxyaabaha hadda sahlaya dadku inay adeegyo ku helaan xaafadaha cabdikariin cadde wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waxbaratay hirgelisana maqaahi hanaanka ku shaqaysee lagu magacaabo orama kafe waxaan weydiiyey bal hibooyinka hal abuur ee dhallinyarada hadday la yimaadeen marka loo eego fikradaha hal abuur ee dhallinyarada ee muqdisho hadda ku sugan bal aragtida dhallinyarada ee hibooyinkan la xiriira gaar ahaan maskaxshiilkiina waa mid ankee ah waa mahadsantaa walaalkay cabdiqaadir fikradaha oo interprenerka oo dadkan hal abuurada yaryar la yimid ee maanta magaalada muqdisho ka hirgeliya maqaayadaha sida aadkaa looga adeegta xilliyada habeenka iyo tagaweyga cashooyinka iyo cunooyinka fudud laga qaato waa waxaans dhihi karaa waxyaalo ka maqnay magaalada aadna looga baahnay marka waa waxyaala aan soo kordhinay oo rabnana ina casriya inay kamid yihiin waan garta marka dhallinyaradu maxay samaynayaan shaqa abuurkan fikrada hal abuuro shaqalaan baa laga camal jira laakiin hadda hal abuurada socday aad samayseen ama adigu aad samaysay maxaa ugu muhiimsan
waxaa ugu muhiimsan walaalow dhalinyaro badan aan shaqa abuur u sameynay oo kamid yihiin aniga anaga hadda oroma kafi ahaan waxaa noo shaqeeya dhowr ilaa dhowr iyo toban dhalinyaro ah oo aan shaqa abuur u sameynay qaarkood mataqaana ay yihiin kaashiyeelo qaarkood ay mataqaana tagaway dadka guryahooda ugu adeegaan qaarkood way weytaran yihiin qaarkoodna jaamacada kasoo baxay qaarkoodna aan wax baran marka dhalinyarada waxyaalaha oo oo aadka faa'iidada ugu heleen waa qayb ka mida macnaha taas
dhalinyaro badan ayaa la yimid hibooyinka marka dhalinyaradu fikradahay abuurayaan aragtiyadiina waxaan sideebay dadku u fahmayaan hadda
walahi dadka faham fiican ay ka haystaan dadka aaday mataqaanaa wax u dalbadaan maqaayadaha tagaweyga oo kaleeto aaday u isticmaalaan waxyaalaha ugu badan hadda anaga ka shaqeyno waa tagawey dadka inaan guryahooda ugu adeegno meelo fogfogo magaalada geeseeda daarfaha magaalada u adeegno meelaha guryahooda loogu geeyo dadkana aaday u fahmeen businesskaas
marka hal abuurkan ganacsi magaalada ma ku badanayaa sidee bay dadku u arkayaan adeegan muxuu bedelayaa wallaahi horta magaalada wuu ku badanaa dhalinyaro badan oo annaga nala mida sameeyey adeegya noocan oo kaleeta ah oo aad dadka ugu faa'iideeyey dhalinyaro badan u faa'iideeyey ayaga naftoodana u faa'iideeyey dadkiina way barteen way la qabsadeen oo hadda waa baahi kamida baahiyaha magaalada ka jiro marka shaqa la-aantii maxay ka bedelaysaa walahi shaqalaantii waa xoog lee ka bedashay annagoo kale hadda waxaa waaye dad iskood u shaqaystaan noqonay dhalinyaro badan oo mataqaanaa oo jaamacada ka baxay waxay noqdeen shaqaalay ka noqdeen meesha ka shaqaystaan oo maalintoodii waxay cuni lahaayeen cidahoodii ka dabaraan waxyaalo badan dadkiina bulshadiina faa'iido badan u haynaa oo ah in dadka gurigooda qofkaasoo gurigiisa jiif teleefon soo diro loo adeego macnaa gurigiisa wax loogu geeyo
waxbarashaad ka timid shaqa la-aanna way jirtay dabcan marka sidee bay kuugu dhalatay adiga inaad arrintan abuurto
wala walaalkay waxyaalaha oo aadka u sababa waxaa kamid ahed magaalada waxaa imid oo shaqala-aan xoog le ay ka jirto magaaladoona liis shaqaalaysiin dowladda wax shaqaalaysiin oo hay-ada dadkan madaxa bannaan wax shaqaalaysiin hay-adaha wax shaqaalaysiin marka waxyaalihii aan inta fikirnay aan ku fikiray waxay ahayd in mataqaanaa oo qof self employer aan noqdo nafteyda aan u shaqeeyo macnaha aniga aan hal abuur la imaado keygaas aan ku shaqaysto kadibna mataqaanaa aanan u baahninba shaqaa shaqa la-aanta magaalada cabashadeeda aysan aniga baahi ahaysa aysan noqon macnaha marka dhallinyaradu markay hal abuur samaynayaan caqabaday la kulmaan caqabadaha la kulantay maxaa ugu waaweynaa
wallaahi caqabado way iska jiraan walaalkayow hadda caqabado oo soomaaliya waa aan joognaa waxyaalo badanoo waxaa jira oo caqabado ah laakiin hal iyo laba hadda kama tilmaami karo caqabado iska jiraan laakiin annaga dhalintii magaaladan iskaleedo magaalada joogtay u dhalatanahay oo dalkeenia joognaa caqabad kastoo na hor timaada macnaha wax aan sheegi karna ma waxaan inta indhaha ka laabano aan dhex jeeri karna waa mafaad marka hal abuur walba wuxuu leeyahay culayskiisa marka faa'iido laga yimaado marka in muqdisho aad hal abuur la timaado oo kale waxa ugu weyna ku hor imaanaya maxaa ka mid a marka culaysa la eegaya horta kow waxaa aad aada uga mida mataqaanaa saameynta hadda annagoo kale tagaway aan ka shaqeynaa mataqaanaa kale xiranka magaalado kale in mataqaanaa ee, caqabad xoogan xoogle nagu tahay labo in dadka naftirkooda markii ay ku baranayaan bisnisyada hadda caalamiga markaa keento waxyaalo oo cusub iyo cunooyin cusub oo ama wadanka laga aqoonin ah soo kordhiso dadka barashadooda waqti ay u baahan tahay alxamdulilah hadda waan la qabsanay waa waa caqabada magaalada kale xirankeeda maana wax kale oo caqabada hadda oo aan sheega karno ma jirto inkastoo maqaaqyihii caadigee la yaqaanay ee cuntooyinka caadiga la kale ay weli shaqaynayaan haddana dhallinyaradu waxaad moodaa in ee, adeegyada yare serviska ee qofka hore u qaadanaya ay ku badan yihiin marka markaad barbardhigaysay oo qiimeynaysay maxaa kuu soo baxa walaahi hadda een, anaga wa- waxaa aadka u adeegna dhalinyaro waay Een, maqaayi- maqaaxiyihii caadiga waxaa laga yaabaa in cunooyinkii caadiga ee maalinlaha aad looga isticmaalo anaga sidee isticmaalinta wixii ka dambeeya meesha furnaa Een, cunooyinka fududaan iibina aadaana loo adeegtaa macnaha oo oo baahi anaga oo aad noola baahan yahay waayo oo hal maalin ma xiri karno walow hadda masakay saameeyeen bandooyadan habeenkii waxaan iska bilowday saameyn xoog leh ku yeelatay oo dhallinyaradii qaarkood aanan u adeegi karin annaga ayagana soo bixi karin annagana meeshana u furnaa karin ee caqabad nagu taamaan wax kale oo hadda oo- oo ma jiraan mafahantaroke waan gartay Ee, hibahal abuur aad leedahoo la timid ma waxay ahayd wax aqoontaadii iyo jaamacaddii kugu dhashay mase waxay ahayd hiba aad weligaaba inaad ganacsi samaysa ay jeclay walaahi een, taka aniga ahaan waa waa haw- hibada mataqaanaa ganacsiyada aan leemid iyo ko- ganacsiyada yaryar oo dhan oo magaalada aan ku leeyahaba wax oo mataqaanaa oo oo ilaahay igu dhaliyay oo mataqaana mar walba ku hami weyna inaan gaaro aan sameeyo qorsheyga uu ahay business businessyadan yaryar inaan magaalada ku yeesho qayb ka mid a hibadeyda ahayd macnaha waan gartay marka markay timaado dhallinyaradu inay hal abuur la yimaadaan adigu aad ka mid tahay Ee, waxaa yaraadaa la yidhahdaa shaqo la-aantii waxaa timaada fursooyin shaqo marka laakiin waxaa aada isha loogu hayaa jiritaanka muddo dheer inaadan ku guulaysanina bal ka waran taas wala horta dadka waa kala adkeysi badan yihiin waana kala waxay markaad u samayso iska sameey iyo markaad u samayso wax oo fishin iyo mataqaana oo aa ka leedahay meel inay gaaraan waa laba mid ay kala tahay Een, ka annaga ahaan waqti badanaa soo soo dhabar adeegna hadda meeshii ugu fiicneyd businesska heer macnaha hadda oo oo shalay waxay ahayd meel aan shaqo la-aan ka ahay laakiin maanta aan shaqaaleysiiy dhowr iyo toban qofood oo lix iyo toban qof ku dhawaada shaqo siiyo ee aniga dib iigu shaqayso aniga bil bil iga sugtaan waa waxyaalaha oo laga faa'iiday in wax la abuuro business la abuuro waxyaala laga faa'iido
Waan gartay. marka shaqala-aantan xoogana jirtay ee aad sheegayda adiga wax ma ka bedeli doontaa bay kula tahay haddii hal abuuradan ay sii socdaan
walaahi waa waa wax la hubo waa in haddii hal abuuradan aad loo badiyo oo dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay hal abuur samayn karaan oo adkeysan karaan wixii marka la bilaabaya keliya maahan in faa'iido laga helo laakiin wixii inay isqabsadaan qofki inuu ku dadaalo is adkeeyo Een, waxyaalo badan oo marka sh- sh- dad badan oo shaqa la-aan eh, shaqa abuur u noqonay
Waan gartay. Eh, cabdikariim waxaan rabaa qaybihii dambe aan soo gaarnay inaan bal dul istaagno maxay tahay markay timaado in fursad la abuuro Eh, waxa uu u baahan yahay qof hal abuur le inuu maskaxdiisa shiilan muxuu u baahan yahay
niyow een, caqabada koowaad ee dhallinyarada qabsanaysa magaalada jooga waxaa waye markaad rabto inaad hal abuur samayso waxaa u baahan tahay fan inaad hesho ma jiro macnaha hay-ado iyo mataqaanaa een, fan ka shaqeeyo oo dadka hal abuuro iyo u sameeya ma jiraan magaaladan hadday jiraanna wax kooban oo aan mataqaana banaanka ku baxsanayn Ee, waxyaalaha ugu weyn caqabada ugu weyn qofka ka hor imaanaysa waxaa waye fanka waa saa aniga aaminsana marka fanka iyo hal abuurka waxbaa ka dhaxay miya hal abuurka haddaa hal abuur kasto aa hayso wuxuu u baahan yahay in la dhaqaajiyo dhaqaajinteedana fan la-aan ma la dhaqaajin karo macnaha marka fanka muhiim waayo waa qasab qofka inuu fan haystaa oo dad ama taageero kale oo heli karaa marka eh, hal abuurada socdo eh, marka fanka laga yimaado ma wax la xiriira aqoontii iyo jaamacadihii baa keenaya mase shaqa la-aantii ka dhalatay mase waa hibo qofku siiyey
walaahi een, hal abuurada magaalada ka socda qaarkood een, a- annagoo kale hadda jaacad dibiddaan jaacad aan oga- oga nimaadnay waxyaalihii dalka kusoo kordhinay waxyaalo oo mataqaanaa caalam ka jira oo mataqaana wadamadii aan tagnay ugu tagnay horumaradii dadka sameynayeen inaan magaaladeena ta keenno wixii aan xag ku heli jirnay inta ku helno dadka oo magaalooyinkaas tago oo oo ka yimaadana ay arkaan waxyaalihii xagga ka jira inay intana ka jiraan same same oo la yahay ma fahanti marka w- waxaa aaminsanaha waxyaalaha oo hal abuurada magaalada ka jiro ma- wa- waxyaalo oo oo ee, waxbarashada iyo aqoontii iyo dadkii mataqaana dhallinyaradan waxbarato o dhan hal abuura ka wada buuxo laakiin waxay u baahan yihiin fan iyo taageero iyo mataqaana garab ay u baahan yihiin ma garat dadku see u fahmayaa meeshan aad furtay hadda see loo fahmayaa walahi dadka een, waxaa- waxaa u malaynaya dadka inay baahi weyn u qabeen in meesha aan furo sababtoo ah ma ma ma filin macnaha kastamarka iyo dadka aan helaya iyo dadka igu xirmaya inay baaxad intaan la eg ay yeelan karaan weliba isla isla markiina aan dareemi karo macnaha culeyska culeyska oo ka- oo kasta- oo magaalada ka jiro De- sababtoo ah ee, dhalinyaro fara badan ay igu xiran oo mataqaanaa oo aan u adeegnaa oo adeegi nooc walbay ahaata aan u diyaarinaa caqabadihii iyo iyo waxyaalaha mataqaanaa oo magaalada ka jira marka laga soo tago een, dadka aaday u fahmeen meesha weliba waa usoo sheeko tagaan waxaa laga yaabaa waa inay soo fadhiistaan oo soo sheeko tagaan qaarkood tagawey looga adeega qaarkood magaalada banaankeeda wax loogu geeyo aaday dadka u fahmeen Eh, dadkan guryaha loogu adeego oo maqaaxiyaha adeeg inta la qaado waa waa aragti cusub marka dadka aad u adeegaysaan oo kale ma- maxay say u arkayeen yaa idiin dhexaya idinkee dadka ma dadka toos idinla macaamilayo yaa hal abuurkan dhexaya wa Een, hadda annagoo kale een, wa- wa- wa- wa- waxba hal abuuroo gooni oo oo noo dhexeeyo ma jiro Een, dadka aan u adeegayno dalabka toos maqaayadii oo soo dalbadaan maqa- taleefon ay leedahay maqaayadda waa soo wacayaan dalabkay dhiibanayaan dalabka marka loo diyaariyo waa loo order gareyna waa loo qaadaa meesha uu joogo degmada uu degan yahay meesha uu ka degan yahay loo tilmaama qof si fiican tilmaamta u yaqaana gurigiisa ugu geynaya macnaha
marka waa xiriir toos oo idindhex maraya toos annaga iyo macaamiishana noo dhexeeyo waa waan gartay dad badanaa shaqa la-aan ah dad badanaa derbiyada fadhiya hibooyinna ka guuxa marka fariintaad u diri lahayd maxay ahaan lahayd Een, fariinta u diri lahay dadka dad- dadka badana hibooyinka buuxa waa sax waa run Een, waa- waxaa aaminsanahay qof kasta ma- een, had- hamigiisa iyo waxyaalaha uu leeyahay inuu mar uun sax maayaan oo iska hagaagayaan waxaana dhihi lahay macnaha een, fariimaha ayaga int- fariina u diri lahay waa- waxaan u diri lahay ganacsatada bangiyada magaalada ku yaalo ganacsatada dowladda inay dadkaas hibada iyo hal abuurka leh la dhiirigeliyo la maalgeliyo si wadankii mataqaanaa oo u noqdo mid horumar baaxad lasii gaaraya insha allah Eh, bangiyada igu naftooda dabcan maalgelin ay sameeyeen hibooyinkay la haritay baa igu tiri Eh, fursad ma ka heshaan
Wa- wallaahi may weli wax oo ba- fursadaha bangiyada ay bixiyaan aaday u yaryihiin inay ballaariyaan eh, hibada dadka eh, dhalinyarada hibada leh oo dhan la wada gaarsiiyo Een, sanadle sanadkii mar sida adduunka hadda eh, wadamadao dhan waxay sameeyaan eh, bangiyada ku yaalo waxay same- waxay leeyihiin sanadkiiba mar in dhalinyaro hal abuur loo sameeyo dadkan een, hibada ka buuxdo oo maanta soomaaliya joogana waa waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan oo adduunka hadda ka jirin inay keeni karaan oo keliya fan lay u baahan yihiin bis dhalinyarada
aad buu umahadsan yahay cabdikariin cabde oo ka mid a dhallinyarada leh hibooyinka hal abuur ee ganacsi ka hirgeliya muqdisho barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaan inta badan waxaanu fursad ku siinaa dhallinyarada la yimaada hibooyinka hal abuur oo qof walbaahi si wax u soo bandhigo dhallinyarada ayaa soo bandhiga hibo faneed hibo ciyaareed hibo ganacsi iyo hibooyin aragtiyo ah oo dadkay la wadaagaan dhallinyarada maskaxdooda shiile ee soo bandhiga guulaystayaashaas ayaana barnaamijkan hibada iyo hal abuurka ee barnaamijka dhallinyarada inta badan aynu ku siinaa fursad ay kula hadlaan bulshada inteeda kale toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa hibooyinka hal abuur ee dhallinyaradu ay la yimaadeen ee dhanka ganacsiga la xiriira waxaana hadda moodaa magaaladu inay ku soo badanayaan hal abuuro ganacsi yaryar oo dhallinyaro waxbaratay oo ka baxay jaamacadaha ay hirgeliyeen iyagoo taa beddelkeed ka gaabsanaya ama raadinaya fursad inaysan shaqooyin kaga raadin hay-adaha iyo xafiisyada sida gaarka loo leeyahay balse ay la yimaadaan hal abuuro iyagu ay maal gashteen oo wax u tiri kara waana midda hadda ay hirgeliyeen dhallinyaro badan oo magaalada ku arkayso cabdikariin cadaan wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradaas hirgelisay xarun adeegyada kale dhallinyaradu u baahan yihiin ay ka helaan gaar ahaanna adeegyada guryaha dadka loogu geeyo ee loo yaqaan tegaweyga iyo maqaaxi yar oo cunooyinka fudfudud lagu iibiyo oo lagu magacaabo orama cafe intaanu kulmi doona barnaamijka lamida waa cabduqaadir wadillah nabad
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal ha ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilownay horyaalka premier leaga ingiriiska ayaa ciyaaro xiisa leh ay shalay galab iyo xalay dhaceen kooxda arsenaal ayaa guuldaradii labaad oo xiriir ah kala kulantay dib u bilaabashada ciyaaraha ingiriiska oo saddex bilood kadib coronavirus dartii dib loo bilaabay waxaana ciyaarteedii shalay arsenaal laba iyo hal ku garaacday brighton and hof albion goolka arsenal ayaa la hormartay waxaana u dhaliyey nicholas pepe laakiin laba gool oo ay qaybihii dambe ciyaarta u kala dhaliyeen eh, brighton ciyaartooyda lewis dank iyo neil mapai ayay guusha ku raacday kooxda brighton and hof albion ciyaarihii kale ee dhacay leicester iyo watford hal iyo hal ayay ku kala baxeen west ham waxaa ka badisay wolverhampton wonders oo dirtay laba gool iyo eber bournemouth ayaa iyana ku khasaartay laba iyo eber kooxda crystal palace kooxda liverpool oo qarka u saaran soddon sano kadib inay horyaalka hanato ayaa la ciyaari doonta caawa everton liverpool haddii everton ka badiso islamarkaana ciyaarta xigta ay guul keento horyaalka ayay qaadi kartaa sidoo kale chelsea ayaa caawa fiidkii la ciyaari doonta aston villa newcastle iyo shevelna galabta ayay dheeli doonaan dhinaca horyaalka talyaaniga saddex bil kadib markii uu waxyirnaa coronavirus ayaa ugu dambeyntii caawa dib loo bilaabay waxaana ciyaartii eh, lagu f- bilaabay ay dhex martay torino iyo parma hal iyo hal ayayna ku kala baxeen verona iyo calary oo is arkena laba iyo hal waxay guusha ku raacday kooxda calary ciyaaraha kale ee Serie A-da talyaaniga laba kulan ayaa dhici doona caawa fiidkii atalanta ayaa martigelin doonta sassuolo inter milan samdoria ayay la ciyaari doontaa ciyaaraha kale ee isniinta ayay qaarkood dhici doonaan waxaana ka mid ah fiorentina oo la dheeli doonta brescia lece oo martigelin doonta milan iyo juventus oo booqan doonta bolonia ugu dambeyntiina horyaalka laliigaha spain dhowr ciyaarood ayaa dhacay ee sabtidii shalay kuwadii ugu xiisaha badnaa ayaa dhex maray xalay atletic madrid iyo real vayadoid waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda atletic madrid ciyaaryahan vitolo ayaana daqiiqadii koob iyo soddo- koob iyo siddeetanaad ee ciyaarta goolka guusha u keenay atletico madrid atletic bilbao ayaa hal iyo eber dirtay real betis eibar iyo kitef hal iyo hal ayay ku kala baxeen halka levente iyo saddex iyo hal ku dharbaaxday sbanyol real madrid ayaa caawa ciyaari doonta haddii ay badisana waxa ay la dhibcan noqon doontaa barcelona real madrid waxa ay marti u noqon doontaa kooxda real sociedad horyaalka spain barcelona ayaa shan iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa waxaa ku xigta real madrid oo leh laba iyo lixdan dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
mahadsanid nuur intaasi aynu kaga gudubno xubintaasi cayaaraha oo uu nala socodsiinayey nuur xasan nuur
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta qodhibcieed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codadka xabiibo xasan tooxow iyo maxamed xasan xuseen lafoole
Thank you.
heestaasi ammaan iyo codadka la foole iyo xabiibo xasan tooxow ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa